gudoomiyaha degmada dhobley ayaa deegaanka tuulo barwaaqo ka xarig jaray cilmiyood hergelintiisii ay iska kaashadeen hay-adda unisef kambaniga tayo iyo sidoo kale hay-adda wasdha eceelkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka iyo dunyada ku nool deegaanka tuulo barwaaqo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada dhobley xilli kuleel badan uu ka jiro dalka odayaasha dhaqanka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka mahad celiyey hergelinta cilmiyoodkan waxaan mahad usii celinaynaa ciddii shaqadan soo abaabushay iyo cidda qabatay cidda ka soo shaqaysay ee bannaankan u seexatay ee dadaal badan ku bixisay iyo maskax badan aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshada reer buulo barwaaqa ee ooman ee intaa sugaysay ka dhir sugaysana way mahadsan yihiin oo ayagoo oomanoo meelay ka cabbaan la haddana aan samaynay wax guduba oo sugahayey maamulkoodu inuu u yimaado oo u furo ay sugahayey way mahadsan yihiin ayaguna waana maanta maansha meeshii lagu waday maantay joogtaa idinkuna intaasaad samayseene bal qabsada inta kale maamulka meesha inoo yimid ee ceelka saaka noo furay waxaan leenahay waad mahadsantihiin idinkuna meeshana ujeeddo unbay leedahay ujeeddana waxay tahay dhib aan ku jirna waan ka baxnay ilaah naga bixiyey ilaahay falligiisa nooga baxnay laakiin rag baa ka soo shaqeeyey ragga ka soo shaqeeyo xildhibaanada ka mid yihiin labada xildhibaan waa u mahad celinaynaa jisaakallah khayr ilaahay aakhari adduunba abaal ha ka siiyo intaa kadib waxa waaye nin uu gurigaada lagugu maxaaqaaye nin walba saa u garo nin nin gurigiisa u xaqaay ma jiro ceelkaa idinkaa laydin qoday reetul burooqan la hadlayaa ceelkaa idinkaa laydin qoday dadaal badan annagana ordan ku jirna idin ordan ku jirta ilaah waan ugu guuleeyey maanta gabagabadaan taagannahay hal rintay ninkii laba iyo toban bilood ka dhaliy ninka sabar badan ma laha waa samirteen annagana waan idin samirnay maantana waan joognaa ilaaha mahaddaas iska leh waxaan ku soo gabagabaynayaa maamulka iyo qolada ceelka maamulow ceelkan furo shaqadiisa idinkaan idinka wardhownayna annaka qofka hadduu dhiibaysaan maamulba hadduu meesha soo galo maamul maamula looga dambeeya dhanka kale gudoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa geestiisa u mahad celiyey cid kasta oo kulug lahayd in ceelkan laga hergeliyo deegaanka tuulo barwaaqo cilbiyood ay dadku baahi badan u qabaan inaan ka hergelino oo aan mataqaana maanta aan dhammaystiro la wareegno furihiisa ilahay baan uga mahad celinaynaa uma cid kasta oo muxuu ahaayey lug ku lahayd xildhibaanadii soo qalqaaliyey hay-adda unisef wasaaradda macaantii biyaha kameriga tayo iyo markii u dambeysa hay-adda wasda oo aan ku naqaano inay horumar ka shaqeysa ay fuliyeen waxaa laga dhisay meel runtii baahi ay ka jirteen biyood oo dadweynaha degmada dhobley hoos yimaada tuulo barwaaqo ay aad ugu baahnaayeen ayaa laga hirgeliyey runtii waxaan rajeynaynaa baahida inuu daboolo oo xooluhu ay ka cabaan oo dadku ka cabo oo baahidii biyaha ee deegaanka ka jirtay lagaga baxo insha allahu tacaala